بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخوخة والممر في المسجد wuxuu baabu yahay alkhawka walmamar fi lmasjid alkhawka waa baabun sagiir waa albaab yar culammada qaarna waxay ku fasiraan annaafidatu alkabiira waa daaqad weyn daaqad weyn waxay noqonaysaa albaab yar bimacnaa waa meel yar oo albaaba oo laga galo walmamari iyo meel la maro ayuu baab u yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdii masaajidka dhexdiisa in albaab yar laga sameeyo iyo meel la maro ayuu baab u yahay oo albaabka laga soo gal yacni masaajidka laga soo galayo ama laga baxaayo xadaanaa moxamed ibnu sinaan macnaa arrinkaas inuu yahay mid bannaan ayuu baabku tusinaya baabkan wuxuu uga hadlaya alimaam albukhaari raximah ullah inay bannaan tahay in masaajidka albaab yar laga dhex furo albaabkaasoo laga galaayo guri ku dheggan masaajidka ama looga soo baxayo xadaanaa moxamed ibnu sinaan albahili abu bakrin albasri qaala xadaanaa fulayx hadda ka hor fulayx waa soo marnay aye mustafa magaciisa waa cabdulmelik fulayxna waa laqab waa cabdulmelik ibnu sulaymaan qaala xadaanaa abunadr saalim ibni abi umaya can cubayd bni xunayn can busri bni saciid dabcadaha qaar bedelu can waxaa ku jira waawulcadfi ma jiraa dabcad waawulcadfi uu ku jiro mase dhammaantiin cana idiin qoran dabcadaha dhan can miya can cubayd ibni xunayn wa busr ibni saciid xaafid ibni xajar raximah اllah wuxuu yidhi haakada fi akar الriwaayaat haakada fii akar riwaayaat wuxuu ka wadaa riwaayadaha badankood waa sidaas buu yidhi can cubayd ibni xunayn can busr ibni saciid wa saqطa fii riwaayati اlasiili can abi zayd dikru busr ibni saciid riwaayada asiili can abi zayd waxaa ka dhacay buu yidhi sheegidda busr ibni saciid busr ibni saciid sheegiddiisaa laga xadfay fasaara marka wuxuu noqda buu yidhi can cubayd ibni xunayn can abi saciid oo can busr lama sheegin wa huwa صaxiixun fii nafsi اlamri laakiin waa صaxiix buu yidhi fii nafsi اlamri laakin moxamed ibnu sinaan inamaa xadaثa bihi moxamed ibnu sinaan wuxuu ku wariyey buu yidhi kaladii waqaca fii baqiyati الriwaayaat sida riwaayaadka kale ay u dhaceen ayuu u wariyey sida riwaayaadka kale u wariyey macnaa riwaayadaha badanaa sida ay ku yimaadeene ah can cubayd ibni xunayn can busr sidaasuu u wariyey maxamed sinaan faqad naqla ibnu sakan can alfirabri alfirabri hadda ka hor waa soo marnay waa ninka ka wariyay imaamu albukhaari saxiixu albukhaari can ilbukhaariyi annahu qaala inuu yidhi haakada xadaثa bihi moxamed ibn sinaan moxamed ibni sinaan ayaa sidaa ku wariyey wa huwa khaa waana khaa moxamed ibni sinaana wuxuu ku wariyey sida hadda kitaabka noogu qoran can ubayd ibn can cubayd ibni xunayn can busr bni saciid sidaas moxamed ibni sinaana ku wariyey waana khaa wa inamaa huwa waxaa waaye buu yidhi can cubayd ibni xunayn wa can busr bni saciid waa biwaawi lcafi macnaheedu wuxuu markaa noqonayaa abunadri xadiidkan wuxuu ka wariyey laba nin wuxuu ka wariyey cubayd ibni xunayn iyo busr bni saciid laakiin haddii sida kitaabka noogu qoran la maro abunadiriyuu ka warinayaa xadiidka hal shiikhuu ka warinayaa shiikhaas shiikhiisa wuxuu noqonayaa busr ibnu saciid sawaabkuna sidaa ma ah sawaabku waxa waa abunadir labadaba inuu ka wariyey cubayd ibnu xunaynna waa ka wariyey busr ibnu saciidna waa ka wariyey markii la rabo marka in labadooda uu ka wariyey in la sheego maxaa la isticmaalayaa waawulcadfi a la isticmaalaya waa sidaa sida sawaabka ah can cubayd ibni xunayn wa can busr bni saciid labadaba uu ka wariyey can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi khaطaba الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ina allaha khayara cabda bayna اddunya wa bayna maa cindah ina allaha alla khayara wuxuu dooransiiyey cabdan adoon bayna adunyaa adduunyada ayuu dooransiiyey wa bayna maa cindah iyo waxa agtiisaa inuu kala doorto fakhtaara wuxuu doortay maa cinda allah alla agtii wixii ahaada ayuu doortay fabakaa abuu bakrin sidiiq radia allaahu canhu abuu bakr waa ooye faqultu waxaan idhi buu yidhi abuu saciidaa dhahaya fii nafsii naftayda dhexdeeda waxaan ku idhi macnaha waa xadiidu nafsi qalbigiisay ku soo dhacday asaa iskugu sheekeeyey waxaan idhi buu yidhi maa yubkii haada shaykh ninkaa odagaa maxaa ka oysiinaya in yakun illaahu khayara haddii alla uu dooransiiyey cabdan addoon bayna adunyaa wa bayna maa cindah adduunka iyo waxa alla agtii ahaaday hadduu alla addoon kala dooransiiyey muxuu la oynayaa fakhtaara uu addoonkuna doortay maa cinda allaahi waxa alla agtii ahaaday hadalka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax ooyin keenaya ma ahan buu yidhi abuu saciid maxaa ku dhacay abubakr radia allaahu canhu uu la oynaya fakaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama huwa alcabd rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa addoonka uu nebigu sheegay waa rasuulka calayh salatu wasalaam wa kaana abuu bakrin abuu bakarna wuxuu ahaa buu yidhi aclamanaa midka noogu aqoonta badan qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa abaa bakrin laa tabki abuu bakarow ha ooyin ina amana annaasi calaya dadka kan iigu gallada badan aniga dushayda fii suxbatihi saaxiibnimadiisa wa maalihi iyo hantidiisa abuu bakrin waa abuu bakr nin iiga manni badan oo iiga gallad badan abuu bakar ma jiro walow kuntu mutakhidan khaliilan haddaan samaysanaya khaliil iyo saaxiib aad iigu dhow oo min ummatii ummaddayda xaggeeda aan ka samaysanayo latakhadtu abaa bakrin abuu bakar ayaan ka dhiga lahaa walaakin ukhuwatu lislaami wa mawaddatuh laakiin walaalnimada islaamka iyo jacaylkiisa ayaa ah mid baaqiya oo mar walba jirta oo anigii abubakar noo dhaxaysa laa yabqayanna fi lmasjidi masaajidka yuusan ku harin baabun albaab ilaa sudda ilaa waa la daboolaya waa la xiraya ilaa baabu abi bakrin ilaa albaabka abubakar mooyaane radia allaahu canhu albaabada kaloo dhan ha la xira buu yidhi nebi sal ly slam ilaa albaabka abubakar mooyaane xadiidkan wuxuu ku keeni doonaa alimaamu albukhaari raximahu llah fii fadaa'ili abi bakrin radia allaahu canhu maxaa yeele xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista faraha badan ee ku soo aroortay fii fadli abi bakrin radia allaahu canhu abu bakr sidiiq cabdullaahi bni cuhmaan ibni abi quxaafa aabiis abu quxaafa la yidhaahdaa magaciisana waa cuhmaan waa afdalu hadihi اlumma bacda nebiyiha calayhi الsalaatu wasalaam waa ummadda ninka ugu fadliga badan arrintaasina waa biijmaaci asaxaaba saxaabada ridwaanullaahi calayhim dhexdooda wax khilaafa kama jirin in abuu bakar radia allaahu canhu ugu aqoon badan yahay uguna fadli badan yahay uuna yahay midku ugu mudnaa khilaafada bacda nebiyi sala allahu calayhi wasalam abuu saciid wuxuu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa khudbeeyey wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam fii khudbatihi allah subxaana wa tacaala addoon ayuu wuxuu kala dooransiiyey adduun iyo aakhiro maa cinda allah waa aakhiro iyo jannadii iyo adduun ayuu alla kala dooransiiyey addoon fakhtaara maa cinda allah addoonkaasi wuxuu doortay alla agtii waxaa ahaada subxaana wa tacaala hadalkaasi saxaabada intooda badan umaysan fahmin wax culays leh waxayna u arkeen arrin uun tilmaamaysa addoonkaasi fadliga uu leeyahay addoonkaas doortay ilaahay agtii waxaa ahaaday fadliga uu leeyahay inuu xadiidka tilmaamaayo laakiin abuu bakrin radia allaahu canhu arrintaa wuxuu ka fahmay intay saxaabadu kale ka fahmeen in ka xel dheer wuxuuna dareemay waxa nebigu sheegaya ama addoonka nebiga sala allah alay slam uu sheegayo inuu naftiisa yahay addoonka rasuulka uu sheegayo uusan magacaabayn inuu asiga iskuula jeedo ayuu fahmay ajashii nebigana ay soo dhowdahay calayhi salaatu wasalaam maadaama uu doortay geerida iyo in ilaahay oofsado subxaana wa tacaala abu bakr radia allahu canhu waa isceli waaye waa ooye wa kaana raqiiqa alqalbi wuxuuna ahaa mid aad u qalbi jilcan radia allahu canhu abu saciid radia allahu canhu wuxuu idhahdeen waxaan idhi buu yidhi maxuu la oynayaa hadduu nebigu sheegay addoon ilaahay dooransiiyey adduunya aakhiro ee aakhiro doortay wax lala ooya meesha ma yaallaan muxuu la ooynayaa odagan fa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama huwa alcabd abu saciid wuxuu yidhi nebigu wuxuu ahaa addoonka addoonka rasuulku sheegaya asaaba iskula jeedin wa kaana abu bakrin aclamana abu bakarna wuxuu ahaa ka noogu cilmiga badan abubakar saxaabada waa ugu cilmi badnaa ma aha mas'aladan keliya laakiin guud ahaan xagga cilmiga markii laga hadlayo aclamu saxaabati waa abubakrin radia allahu canhu xaafid ibn xajar ijmaacuu ku soo naqliyey fii fatxi lbaari in saxaabada abubakr radia allahu canhu ugu aqoon badan yahay sida uu ugu fadli badan yahay markii la leeyahay fulaan waa aclamu nnaas ama meesha uu joogo asaa ugu aqoon badan macnaheedu ma ahan inuu jaanib walba iyo mas'alo walba uu koobay cilmiga maaha waxaa dhici karta kuwa ka cilmi yar inay masaa'isha qaar iyo mawaadicda qaar uga aqoon badan yihiin laakiin min xayu aljumla wuxuu ahaa saxaabada ninka ugu aqoonta badan radia allahu canhu guud ahaan siduu ugu fadli badan yahay ayuu ugu aqoon badnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abubakaru ha ooyin markuu arko abubakar inuu ooynayo wuxuu yidhi abubakar waxba ha ooyin dadka waxaa iigu gallad badan buu yidhi aniga oo abaalka ugu badan ii sameeyey waa abubakrin fii suxbatihi wa maalihi wa fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta fii ahlihi wa maalih ehelkiisa iyo maalkiisaba waa kan iigu gallada badan buu yidhi wuxuu rasuulku raaciyey calayh salaatu wasalaam low kuntu mutakhidan khaliilan latakhadtu abaa bakrin haddaan khaliil samaysanayo looma oggola nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ummaddiisa khaliil ka samaysto maxaa yeelay ilaahay baa khaliil ka dhigtay subxaana wa tacaala walidalika axaadiida qaar waxaa ku jirta inuu yidhaahday ina allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliilan ilaahay khaliil buu iga dhigtay sida ibraahim uu khaliil uga dhigtay alkhaliil macnihiisu waa maxay culammada qaar waxay yidhahdeen waa asaadiq waa midka saadiqa ah ee runta badan qaarna waxay yidhaahdeen alkhaliil waa shiddat lmaxabba waxaana khaliil loogu bixiyey lianna maxabbatahu tatakhallalu fi ljasad jacaylkiisa ayaa wuxuu dhex gelayaa jirka iyo xibnaha iyo jismigu ku dhex soconaya macnaha waa jacayl zaa'ida waay walidaalika nin shaacira wuxuu yidhaahday qad takhallalta maslaka aruuxi minii walidaa sumiya alkhaliilu khaliila qad takhallalta maslaka aruuxi minii waxaad iga dhex gashay buu yidhi meesha ruuxdu ay marto sidaa darteedaana khaliilka khaliil loogu magacaabay buui welidaa sumiya alkhaliilu khaliilan khaliil waxaa khaliil loogu magacaabay maxabadiisa iyo jacaylkiisa ayaa jirka dhex galaya meel walba iyo xibin walba idan waa jacayl zaa'id ah khulladu waa shiddat lmaxabba bacdu culamaa'i luga kazajaaj sida zajaaj oo kale wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi alkhaliil huwa almuxibu aladii laa khalala fii maxabbatihi khaliil waxaa la yidhaahdaa buu yidhi midka wax jecel kaasoo wax khalala iyo wax dulduleela aysan lahayn maxabbadiisa iyo jacaylkiisa laakiin waxay culimmadu u badan yihiin inay ku fasiraan shiddat lmaxabba oo sida beytkii hadda aan sheegnay macnaha uu tusinaya ayay ku fasirayaan inay tahay jacayl zaa'ida oo xibnaha jismiga iyo jidhka dhan wada qaadaysa macnaa meel walba gelaysa waa jacayl zaa'ida laga cabiraya marka alkhulla ama alkhaliil waa ka xeel dheeryahay in la yidhaahdo alxabiib nebiga sala allahu calayhi wasalam in la yidhaahdo xabiibullah iyo in la yidhahdo khaliilullah labada mid ee xeel dheer laa shaka waxaa xeel dheer khaliilullah maxaa yeeley khulladu maxabo keliya ma aha waa ka xeel dheer tahay maxabo keliya waa shiddat lmaxaba waa jacayl zaa'id oo daran marka nebiga sala allahu alay wasalam ilaahay baa khaliil ka dhigtay haddii axad ummaddiisa ka mida ou khaliil ka dhiganayo yow ka dhigan lahaa abuu bakrin radia allahu canhu latakhadtu abaa bakrin xadiidkan wuxuu nas ku yahay in abuu bakr radia allahu canhu uu yahay afdalu hadihi lumma ummadda ninka ugu fadliga badan inuu abubakar yahay maxaa yeeley ciduu nebigu la samay ma jirin calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abubakar aan ka dhiga lahaa haddaan khaliil yeelanayo mar la weydiiyey nebiga calayh isalaatu wasalaam oo la yidhi man axabu nnaasi ilayk qaala caaisha dad yaa u jeceshaha baa yidhi rasuulka ilaahayu markaasuu yidhi caaishaan u jecla markaasaa la yidhi wa min alrijaali xagga ragga yaa u jeceshaha markaasuu yidhi abuuha aabbaheedaan u jecla rag aabbaheedaan u jecla marka nebiga calayh isalaatu wasalaam maxabada iyo jacaylka ciduu abubakar la simaayey ma jirin walidaalika markii abu bakr radia allaahu canhu saxaabada qaar ay ka xanaajiyeen gaar ahaan cumar radia allahu canhu ay isku dhaceen nebiga alay slat slam waa xanaaqe wuxuuna yidhi hal antum taarikuu lii saaxibii war ma iga leexanaysaan buu yidhi saaxiibkay saaxiibkay ma iga leexanaysaan abu bakr radia allahu canhu wuxuu laha yaa rasuula allah wallahi ana kuntu adlam anaa dulmi badnaa anaa ka gardarnaa cumar nebiguna cumar uu ku xanaaqay calayh salaatu wasalaam u le maxaa kuu geeyay abu bakr radia allahu canhu xadiidkanna wuxuu ka mid yahay adilada loo deliishado in nebiga sala allahu calayhi wasalam uu khilaafada u dhiibay abubakrin radia allahu canhu binnasi alkhafiy nas khafiya ma aha nas daahir oo jeliya laakiin nusuus uu nebiga calayh salatu wasalaam ku tilmaamayo in abubakr radia allahu canhu uu yahay khilaafa khaliifada asiga ka dambeeya xadiidkan adiladaasuu ka mid yahay waxayna culimmadu ka deliishadeen qaybta dambe xadiidka laa yabqayanna fi lmasjidi baabun ilaa sudda ilaa baabu abi bakrin albaabka yacni yowsan ku harin masaajidka albaab ilaa waa la daboolayaa ilaa albaabka abubakar mooyaane radia allahu canhu idan albaabka la reebaaya waayo asal ahaan waa albaabka imaamka muslimiinta waa khaliifatu lmuslimiin albaabkiisa inta kale racyada ah albaabadooda waa la xiraya halkaasna waxay yidhahdeen culamadu waxaa laga qaadanayaa inay tahay dardaaran qarsoon oo nebigu sal lla ly slam dardaarmaya in abubakar uu noqonayo khaliifaha ka dambeeya markuu nebiga dhinto calayhi salaatu wasalaam adilo badan oo tusinaysa arrinkan waa jiraan lakiin xadiidkan waa ka mid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed aljucfi almusnadi qaala xadaanaa wah bnu jariir ibn xaazim qaala xadaanaa abi jariir ibn xaazim qaala samictu yaclى ibn xakiim aلthaqafi almaki can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulu اllah salى اllahu alayhi wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam waa uu baxay fii maradihi xanuunkiisa alladii maradkaasoo maata fiihi uu ku dhintay nebiga alayh salatu wasalaam xanuunka dhexdii ayuu baxay caasibun ra'sahu asagoo madaxiisa markaa ku xiraya bikhirqatin maro maro caalada ayuu madaxa ku xirtay calayhi salaatu wasalaam maro gobol oo qayba faqacada cala almimbari mimbarka ayuu ku fadhiistay faxamid allaha allah ayuu mahdiyey wa ahnaa calayhi waa ammaanay uma qaala kadib wuxuu yidhi innahu laysa min annaasi axadun dadka kama mid ahan buu yidhi axad aamanna calaya iiga gallad badan fii nafsihi naftiisa wa maalihi iyo hantidiisaba min abi bakr bni abi quxaafa walow kuntu mutakhidan min annaasi khaliilan axad dadka ka mid a haddaan khaliil ka dhiganayo latakhadtu abaa bakrin khaliilan abubakar aan khaliil ka dhiga lahaa walaakin khullatu lislaami afdal laakiin jacaylka islaamka ayaa fadli badan sudduu canii iga daboolo xira kulla khawkhatin albaab walba fii hada almasjidi masaajidkan dhexdii hayra khawkhati abi bakrin oo aan ahayn albaabka abubakr radia allahu canhu abubakar albaabkiisa mooye albaabada kaloo dhan ha layga xira buu yidhi nebigu sal alla alay slam oo masaajidka soo galaaya wuxuu amray in albaabada dhan la daboolo markii laga reebo albaabka abubakr radia allahu canhu qaala النawwi raximah اllah xaafidkaa dhahaya qaala النawwi raximah اllah qaala اlculamaa culammadu waxay yidhaahdeen macnaahu ina amana الnaas ayuu fasirayaa macnaheedu waxa waaye akaruhum juudan lana ina amana الnaas ayuu fasiraya oo macnaha amana الnaas waxa waaye buu yidhi akaruhum midka ugu badan juudan lanaa xagga deeqsi deeqsinimada iyo waxbixinta binafsihi naftiisa iyo wa maalihi maalkiisa uu bixinayo ka noogu badnaa ayuu ahaa walaysa huwa maniga aan xadiidka lagu sheegana ma aha min almani alladii huwa alictidaadu bisaniica maniga alladii kaasoo huwa alictidaad ah in la tirsado bisaniicati falka iyo ficiladii la sameeyey alman markii la sheego waxaa inta badan dadka u soo daadega in loola jeedo manna sheegasho manna sheegashadu ma bannaan tahay inaad waxaad sadaqaysato ama aad qof siisa aad ku manna sheegato yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa alman waa inaad ku manno sheegato qofkii oo tiraado waxaasaan ku siiye waxaasaan u gale sadaqaadkiinna ha ku burinina inaad manno sheegataan inna amana annaasi markuu nebigu leeyahy sal lla ly slam macnaheeduba midda aayadda lagu sheegayba ma ahan alimaamu nawowi wuxuu leeyahy taa ma aha inna amana annaasi wuxuu nebiga ula jeedaa waa midka noogu badan waxsiinta iyo waxbixinta abubakr radia allaahu canhu naftiisa iyo maalkiisaba qofka ugu badnaayo iigu deeqay waayo buu le nebigu calayhi salaatu wasalaam naf iyo maalba waxba igama hagran naftiisa iyo maalkiisaba waa ila garab istaagay sidaasuu ula jeeda ee kama wado manigii macnihiisu ay tahay alictidaad bisaniica yacnii ficilkii la sameeyey in la tirsado la sheegto ama lagu manno sheegto qofka kaasi waa madmuum ee ma aha madx iyo ammaan qaala raximah اllah baabu اlabwaabi wاlhalaqi lilkacbati wاlmasaajid wuxuu baab u yahay albaabada iyo wاlhalaq ay maa yuqlaqu bihi albaab waa waxa albaabka lagu xiro sida qufullada iyo sakatuurooyinkii wixii la mida lilkacbati kacbada in albaabe iyo waxyaabo lagu xiro loo sameeyo walmasaajidi iyo masaajidda wuxuu baabkan ula jeedaa alimaamu albukhaari masaajidda albaabe iyo ma loo yeelayaa waxyaabo lagu xiro si loo xafido oo loo ilaaliyo masaajidda jawaabta axaadiistay ku imaanaysaa qaala abu cabdillaah abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa albukhaari wa qaala lii cabdullaahi bnu muxamed cabdullaahi bnu muxamed wuxuu yidhi cabdullaahi bnu muxamed waa aljucfi almusnadi aan soo marnay sanadkii hore mucallaq waa miyaa la leeyahay halkan maya mucallaq ma ahan maxaa yeeley cabdullaahi bnu muxamed waa sheikhiisa waa sheikhu lbukhaari qaala xadaanaa sufyaan laakiin culimmadu waxay yidhahdaan imaam albukhaari raximah llah markuu yidhah wa qaala lii fulaan iyo maxay ku kala duwan yihiin markuu leeyahy xadaanaa fulan hadda waa soo marnay xadaanaa cabdullahi bnu moxamed soo dhahaya halkaana wuxuu leeyahy waqaala lii cabdullahi bnu moxamed waxay yidhahdeen markuu leeyahy waqaala lii xadiidka ayuu wuxuu ku maqlay min baabi almudaakara mudaakara iyo muraajacu uga maqlay laakiin midka uu leeyahay xadaanaa fulan wuxuu uga maqlay fii xalaqaati ataxdiid xalaqaadkii xadiidka ee cilmiga lagu qaadanaya ayuu ku maqlay marka kan mudaakara ahaan uga maqlay sheikhiisa qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can ibni jurayj cabdulmelik ibni cabdilcasiis ibni jurayj qaala wuxuu yidhi qaala lii ibna abi mulayka ibna abi mulayka ayaa wuxuu ugu yidhi ibna abi mulayka magaciisa ya ay abdiweli abdicabdiweli cabdiraxmaan ibna abi mulayka ay cabdixabiid waa cabdullaahi bn abi mulayka cabdullaahi a laakiin waa cabdullahi bn abi mulayka a magaciisa waa cabdullah qaala qaala ibn abi qaala lii ibn abi mulayka yaa cabdalmelik ibnu jurayj aa dhahay ibn abi mulayka baa wuxuu ugu yidhi yaa cabdalmelik low ra'ayta masaajida bni cabbaas wa abwaabaha haddaad arki lahayd masaajidii ibnu cabaas iyo albaabaheeda masaajida albaabahooda haddaad arki lahayd jawaabtu waa xadfantahay jawaabu low ay lara'ayta cajaban aw lara'ayta xusnan wax wanaagsana arki lahayd wa sida loo itqaaniyey albaabadaasi loo adkeeyey iyo sida loo nadiifiyo loo dhowrayo haddaad arki lahayd wax la yaab lahaad arki lahayd qaala xadaanaa abu nucmaan wa qutaybatu bnu saciid قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة النبي عليه الصلاة والسلام مكة أيوب قلي فدعا عثمان بن أبي طلحة عثمان بن أبي طلحة أي أييري عثمان بن أبي طلحة وهو أهنك هي مفاتيح الكعبة فرياشي كعبة أيها هي مركة ففتح الباب الباب كعبة أيو فري fadakhala nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa galay wa bilaalun iyo bilaal wa usaamatu ibnu zayd wa cuhmaan ibnu talxa intaasaa galeen kacbadii uma aglaqa albaaba kadibna albaabka ayuu nebigu soo xiray calayhi salaatu wasalaam falabita fiihi wuxuuna ku nagaaday saacatan saacatan ma saacadda go-anoo hadda aan naqaanaba ma ahan bimacnaa waktan waay cabbaar uu ku nagaaduu ku jiray uma kharajuu kadibna way soo baxeen qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi fabadartu waan degdegay fasa'altu bilaalan bilaal ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi sallaa fiihi nebiga calayh salatu wasalaam waa ku dhex tukaday kacbada faqultu waxaan idhi fii ayin xaggo uga tukaday qaala wuxuu yidhi bayna alustuwaanatayn labada tiir inta u dhaxaysa ayuu ku tukaday qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi fadahaba calaya waxaa iga tegay oon ka hilmaamay an as'alahu inaan weydiiyo kam sallaa imisuu tukaday inaan weydiiyo waa iga tagtay buu yidhi waa iga tagtay muxuu ka wadaa macnaa waa iga baxsatay fursaddaasi waa i dhaaftay waan hilmaamay waa iga hoos baxday inaan weydiiyo ashaahid min alxadiid waxa waaye fafataxa albaaba kacbada inay albaab leedaha muuqda soomaha markaa albaab inay leedahana waa ku caddahay albaabkaasi in la xiro oo meel laga xiro uu leeyahay wax lagu xirana waa ku cadda maxaa yeele haddaan albaabka la xirin fafataxa lama dheheen marka albaabay lahayd albaabkeeduna wuxuu ahaa mid la xiro la furo rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada qaar ka mid ah ayaa la galeen culammada qaar ka mid waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu kacbada galay sida hadda xadiidkan ku jirta saddex ninaa la gashay bilaal iyo usaama ibnu zayd iyo cuhmaan ibnu talxa bilaal iyo cumaan maxay ula galeen bilaal iyo usaama maxay ula galeen waxay yidhaahdeen nebigu u khidmaynayeen calayhi salaatu wasalaam maadaama ay yihiin laba ninoo rasuulka u khidmaysa kama hari jirin rasuulkay la galeen calayhi salaatu wasalaam maadaamana ay u khidmeeyaan way laasimi jireen ninka saddexaad oo cumaan ibnu talxa asiga muxuu ula galay waxay yidhahdeen culummadu maadaama uu hayay mafaatiixu lkacba haddii nebigu uu yidhahdo mafaatiixda soo wareeji waxaa loo fahmayaa in mas-uuliyaddii laga qaaday mas-uuliyaddii kacbada uu hayay iyo furayaashu waa in lagala wareegay si aan loogu fahmin in mas-uuliyaddaas laga wareejiyey ayuu yidhi noo fur nala gal marka furayaasha asaa weli wata meeshiina weli asaa maamulaya si dadku ay u gartaan inaan cumaan radia allaahu canhu waxba aan laga bedelin meesha uu taagnaa laakiin nebi uu ka codsaday calayhi salaatu wasalaam inuu kacbada u furo markii kacbada la furay ee nebigiias ay galeen saddexdaa nin albaabkii waa la xihay albaabka maxaa loo xihay waxay culammada qaar yidhaahdeen faa'iidada loo xiro waxa waye altamakunu min aلsalaaة fii jamiici jihaatiha si loo tamakuno in lagu tukado jihooyinka kacbadoo dhan yacni jiho walba si loogu tukado ayaa loo xihay haddii albaabku furan yahay qofka markuu tukanaayana uu u soo jeestay jihadii albaabka ma yahay qof mustaqbil alkacba ah ma noqonayo mustaqbil kacba maxaa yeeley albaabkan furan uu ku beegmay bannaankuu qaabishan yahay qofkaasi kacbada ma qaabishan laakiin haddii albaabka la xiro jiho walba u jeesta maxay ka mid tahay kacbadii bay ka mid tahay jiho walba u jeesta kacbaday ka mid tahay waxay yidhahdeen marka si qof walba ay ugu suuro gasho inuu jihooyinka kacbadoo dhan u tukan karo ayuu nebigu u xiray sala allahu calayh wasalam albaabka waxaan hadda ka hor soo marnay xadiidkan ibnu cumar radia allaahu canhu laba arrinba waa ku soo marnay mar waxaan soo marnay inuu jiro xadiid khilaafaya oo nabiga calayh isalaatu wasalaam kacbadii kuma tukan uu leeyahay ibnu cabbaas radia allahu canhu waxaa isla xadiidkaa ku jirtay ibnu cumar radia allahu canhu inuu yidhi fasallaa fiihi ragcatayn laba ragcuu ku tukaday halkaana wuxuu leeyahay fadahaba calaya an as'alahu kam sallaa waa iga tagtay buu yidhi inaan weydiiyo imisuu tukaday meequu nebiga tukaday inaan idhaahdo waa hilmaamay haddana wuxuu yidhi sallaa ragcatayni laba ragcuu tukaday meesha maxaa ka muuqda tacaarud iyo iskhilaafaa ka muuqda ibnu cumar wuxuu leeyahay waa ku tukaday ibnu cabbaasna muxuu leeyahay kuma tukan halkaana waxaa ka muuqda tacaarud labaad iyo iskhilaaf labaad labada waa soo marnay jihadaana laga rabaa rag ku jira inay ka jawaabaan jihadan haya cabdixamiid jihadaana soo gashay tafadal waxaad ka jawaabtaa xadiid ibni cabbaas iyo xadiid ibni cumar midda ku saabsan sallaa iyo lam yusalli sallaa fi lkacba iyo xadiidka kale dhahaya lam yusalli fi lkacba mid walba wuxuu ka hadlaya wuxuu arkay ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu ka hadlaya waa xasbi cilmihi intuu asiga arkay laakiin ibnu cumar radia allahu canhu waxa u soo naqliyey bilaal waxaa nebiga la socdayaa waaye waa bilaal radia allahu canhu bilaalna wuxuu sugay in nebiga calayh isalatu wasalaam uu ku tukaday fi lkacba idan haddii labada saxaabe iskhilaafeen maxaa loo doortay in la yidhaahdo waa ku tukaday midka dhahaya zakariya maxaa loo doortay midka dhahaya waa ku tukaday qaacidada dhahaysa waay almuhbitu muqadamu cala annaafi lianna almuhbita macahu ziyaadatu cilmin muhbitka waxaa maciisa cilmi dheeraada oo midka wax anfinaya maciisa aan ahayn taa waa qaybta koowaad ee tacaarudka qaybta labaad oo ibnu cumar ku saabsan adiga waa axmed miyaa lena magacaaga magaca ya axmed ay axmed fadahaba calaya an as'alahu kam sallaa iyo sallaa fiihi ragcatayn macnaha wuxuu ka qaatay aqalu cadad salaa inay tahay inay ragcataan asalka saas waay cadadka iyo tirada salaada la tukaday laba ragca u yar marka sallaa ragcatayni waa fiqhigu ku dhisa marka ibnu cumar radia allahu canhu ama inuu bilaal weydiiye ma weydiinin bilaal ha cabdixamiid cabdixafiid qaadi ciyaad wuxuu yidhaahday yaxya ibnu saciidin alqataana wahmiyey oo labada ragco sheegay in macnaha qalad lagu xukumo jabal min jibaali lxifdi si kulula u radiyay xaafid ibn xajar in lagu qalad xukumo yaxya ibnu saciid waxaana ka saxiixsan jamciga hore jamciga iyo tarjiixan ayaa horeeya markii maraatibta adilada isla la maraayo laga hadlayo jamciga horeeya iyadoo jamci suuragal yahay ma aha in tarjiix la aado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin